waxaan maanta aan halkan idinkugu imid runtii inaan idin soo booqdo aan arko sidaa u nooshihiin idinla ciido waxaan idiin sheegayaa inaad tihiin astaantii qaranka maskaxda ku haya qalbigana ku haysta inaad tihiin astaantii qaranka ilaalinayay madaxdii qaranka runtii waajibaadka idin saaran ay yihiin waajibaad aad iyo aad u culus runtii waxaan aad iyo aad oo kale aan idinkugu mahad celinayaa sidaas u xilqaanteen ayaan dhoweyd oo aad mushaharadiin uga goyseen inaad siisaan ama ugu tawarucdaan dadka masaakiinta ah oo liita runtiina taas ilaahay ajir yuudi ka siin waxayna muujinaysaa keliya maaha inaad u dhimanaysaan xabad aad u taagan tihiin iyo dhufayskii dhibka aad ugu jirtaan keliya maaha inaad quluubta kala socotaan dadka liita oo masaakiinta ah ama curyaamada ah ama maatida ah inaad u naxariisataan waana hawsha laga rabo ciidanka qofka ciidanka inuu sameeyo ciidanku ma aha keliya inuu difaaco qori qaato ciidanku wuxuu ciidan u yahay inuu difaaco shacabka dadka liida dadka liita oo masaakiinta ah